xilli lagu guda jira wakhti roobaadka gugo inta badan weliba dalka u badahaya roobab xoog leh oo markiibo miilo qaarsho saameyn shilgadisan bulshada kuwaalatee weli sidoo kale miilo qaarshoon ay ka dhiidayihiin dad badan oo ka amuudan daadadka roogmaday dartiya taasna weliba lan sabeeyey in dadka oo markaasian qaadana digniino lahanjeediyo waa dowladda hoose ee degmada garoobe iyo weliba yasaartay digniiya bulshadan kudigaasa inay uga fogaadaan khatarta biyo xilli roobaadka miilo godan iyo togaga siyo dhibaatahan ku deerna islamarkaana iyo muujana feejignaan dhiiriye maadaama laka oobsan qabo roobabkii qubadan in togaga biyo sheelana bulshada saameyn ku weelataa madaga nadaafadda degmada garoobe faadimo yuusuf gurey iyo bulshada caasimadda garoobe inkudigti khatartaasay sidoo kalena weliba iyo bulshada iyo waalidiinta fartay in awlaadiya ku ilaalana tagoga xilli roobaadka maadaama biyo iyo haka dheen hadda islamarkaana muujiyana taxadar dheeraad ee
dhammaan waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku nool caasimadda degmada garoowe iyo nawaaxigeeda maadaama lagu jiro xilli roobaad waxaa la ogeysiinayaa bulshada inay ka ilaaliyaan caruurta meelaha togoga ah iyo mareenka iyadoo hadda ay soo socdaan oo la sheegayo biyo badan oo soo socda oo toga soo mari doona dadweynuhu ha ilaaliyo caruurta halaga feejignaado caruurta dadka xanuunsan waayeelada dhammaan waa in laysu taagaa awlaadda oo hooyooyinku ciyaalka gudaha ku celiyaan oo kuwa iskuullada dhigaya macalimiintu hadday biyo soo dhacaan celiyaan oo meelaha munaasibka ah ay yidhahdaan ciyaalka ka wareega oo ay iska soo fasaxin ciyaalka waxaa la ogeysiinayaa oo degmada garoowe dhammaanteed ay ogeysiinaysaa bulshada rayadka ah ee degan caasimadda degmada garoowe iyo nawaaxigeeda sida tuulooyinka meelaha biyomareenka xoolodhaqatada ceelasha togaga magaalada gudaheeda in dadka ilmaha laga cesho roobabka in dadkuna ka guuro meelaha roobabkamareenka sida beeralayda dhammaan waxaa la rabaa in loo fajignaado lagana dugtoonaado waxaa la yidhi khayr wax kuma yeere sharub tooghay nimcada ilaahay ina siiyey waa inaynu ka fajignaanaa oo aynu u toogahaynaa oo awlaadda laga celiyaa biyaha toga biyaha ilmaha biyaha soo maraya war dadka idbska faraha ciyaalkooda biyaha isaga dhex jirow war dadka magaalada joogow war dhammaantiin caruuraha ka celiya biyaha oo hooyooyinka shaqatagaahi ayay caruurta biyaha ka celiyeen oo guryaha ka soo ballameen oo hadday doonaan maalintaa shaqooyinka haba u gooyaane ilmo lama helee ilmaha ha laga celiyo biyaha waxaan leeyahay idbeska jawle oo togaga iyo meelaha biyuhu maraan ciyaalkoodu siga dabaalanaya ku dhex jiraan caruurta todoga ka saara oo caruurta biyaha ka cesha oo ilmaha ha la ilaasho oo awlaadda ha loo fajignaado ciyaalka ha la celiyo dadka waalwaala ha la cesho waayeelka ha la cesho dadka ha laga celiyo biyaha oo ha lasu wacyigeliyo oo qoys waliba fariinta qoyskii fariintaa soo gaadho qoyskiisa kale ha gaarsiiyo qoysba qoys ha gaarsiiyo bulshada waa ina iyadu isgaarsiisaa wacyigelinta oo reerba reerka la gaarsiiyaa oo qofba qofka kala gaarsiiyaa oo dhammaan loo feejignaadaa oo biyaha laga ilaaliya awlaadda roobabka guga hadda ku qubadaha dalka miiloonka badan hadda dhibaatooyinka dhimashada iyo sidoo kale burburkan jeesida iyo weliba ku mid ah magaalooyinka baydhabo garoobe hargeysa iyo magaalada muqdisho